إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kuu soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakaaan idinkugu soo gudbi doonno waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo karin ah dowladda federaalka iyo xalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho iyo duleedkeeda weerar duqeynaha oo khasaare nafeed geystay ayaa lagu qaaday askarta dowladda federaalka ee ku sugan degmada awdhegle ee shabeellaha hoose israsaaseen khasaare ka dhashay ayaa askarta maamulka galmudug wuxuu ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday etoobiyaanka ku sugan gobolka bakool iyo kuwa maamulka jubbaland ee fariisinka ku leh deegaanka kulbiyow ee jubbada hoose mid ka mid a culimmada ayaa ka hadlay faquuq loo geysto dadka aqoonta u leh farsamada gacanta saddex iyo labaatan askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay dalka naijer warka subax dhegaystayaal waxaa qayb ka noqon doonta warbixin aynu kaga hadlayno maxaa ummadda soomaaliyeed kala gudboon saamaynta ka dhalan karta isbedelada iyo dagaalada ka socda caalamka iyo abaaraha ku soo noqnoqda dalka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
warkiioo faah-faahsan howlgallo kala duwan oo ka dhan ah dowladda federaalka iyo xalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho iyo duleedkeeda warkaas iyo warar kale oo ku saabsan weerar duqeynaha oo lagu qaaday askarta dowladda federaalka oo fariisan ku leh deegaan ka tirsan shabeellaha hoose iyo etoobiyaanka ku sugan gobolka bakool iyo kuwa maamulka jubbaland oo weerar lagu qaaday waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir haddii aynu ku hormarno magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen xarun ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa waxaa ku dhaawacmay sida ay wararku sheegayaan hal askari kaas oo ka mid ahaa ilaalada xarunta waxaana magaciisa lagu sheegay axmed caamir isla gobolka banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal toosa ku qaadeen guri ow deganaa guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray guddoomiyaha lagu beegsaday deegaanka garasbaalley waxaana xusid mudan in guddoomiyayaal badan oo deegaanka garasbaalley ay u magacowday dowladda federaalka ay horey u dishay xarakada mujaahidiinta al-shabaab shabeellada hoose guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe waxay madaafiic ku garaaceen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kaas oo ku yaala degmada owdheegle waxayna wararku sheegayaan inay duqayntan ku dhaawacmeen ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo mid ka mida oo ahaa taliyo horin dhanka bakool ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ethoobiya ee qaybta ka ah shisheeyaha ku soo duulay soomaaliya ciidamadan ethoobiyaanka ah ee weerarka lagu qaaday ayaa waxay ku sugnaayeen degmada waajid ee gobolka bakool dhanka jubbooyinka ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenya kaas oo ku yaala deegaanka hoosingow isla jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka jubbaland kaas oo ku yaala deegaanka kulbiyow waa mahadsan tahay kaasi haashim ayuu ahaa israsaaseen khasaare ka dhashay ayaa askarta maamulka galmudug wuxuu ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka galgaduud maxamed muudey abuu muslim ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ayaa sheegaya in iska hor imaadyo khasaare dheliyey ayaa sacdihii lasoo dhaafay ka dhacay mid ka mid ah degmooyinka gobolkaasi ugu yaraan laba askari ayaa ku dhimatay kadib markii ay tacshiirad isweydaarsadeen ciidamo ka wada tirsan kuwa maamulka galmudug dad goobjoogayaal ayaa sheegay in askari booliis ah uu toogtay askari kale oo ka tirsanaa ciidanka militariga xili uu ku sugnaa kontaroolka dhuusamareeb daqiiqado kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo gurmad ah balse askarigii dilka geystay ayaa isna goobta isku dilay ma ahan dhacdo ku cusub dhegaha ummadda soomaaliyeed in askar ka wada tirsan dowladda federaalka ama shisheeyaha ku soo duulay dalka ay dhexdooda islaayaan waxayna tani ku soo aadaysaa iyada oo dhowaan askar burundays ah ay isku xasuuqeen gobolka shabeellada dhexe mid ka mid a culimmada ayaa ka hadlay faquuqa loo geysto dadka aqoonta u leh farsamada gacanta maxamed amiin ayaa ka waramaya sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa isagoo ka qayb gelayay xalqada saddex iyo tobanaad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka ayaa waxa uu ka hadlay xirfadaha gacanta iyo muhiimadda ay leeyihiin waxa uu sheegay in farsamada gacanta ay diintu boorisay isagoo tusaale u soo qaatay nebi nuux iyo doontii uu farsameeyey iyo sidii nebi daa'uud uu biryaqaanka u ahaa iyadoo ay sidaasi tahay ayaa waxa uu wax laga xumaada ku tilmaamay in dadka soomaaliyeed ee noqdeen kuwo uu dhankaasi jahli kaga jiro heer buu yidhi ay gaareen in ay faquuqaan dadka aqoonta u leh farsamada gacanta oo diintu halkaa ay ka taagan tahay oo aada loo maaragtay sanaacaad yadawiya maaragtay uu inugu booriyay in la barto oo nebiyada inoo sheegay ambiyada ilahay inay ku shaqaynsan jireen qaar badoo ka mid a ayaa maanta waxaad arkaysaa mujtamaceena soomaalidu inuu jaahilnimo darteed qofkii farsamo bartaba in la xaqiro waa taqaaneen soomaalida hadda xoogaa magaalada lasoo galo waa lasoo yardhibaxaya laakiin soomaalida dhaqankeeda waa taqaanaan ninku hadduu uu birta tumo waa la xaqiraa waxaa layaha waa tumaal gabdha xataa looma guuriyo waa la fogoraa waa la takooraa waa taqaana waa arrin jirto ilaa maantana baaqi siyaa weeye hadduu kaba hatoola kaba sii daran oo maqaarada iyo waxa uu ka shaqeeyo kaba sii daran sheeqa ayaa sidoo kale ka hadlay waxa u sababta ah in la faquuqo dadka farsamayaqaanada ah isagoo soo jeediyey talo muhiim ah marka waxaa weeye waxaa keenaysana waa jaahilnimo waana dhaqan aada u xun oo in laga waantoomo ay mudan tahay bal wallaahi waxaan odhan laha anigu dadka iyaga ah in bulshada inta kale laga hormariya ayaa fiican oo iyaga lagu dadolyaado ilaahu tumaal iga dhig ilaahu tumaal iga dhigta ilahu haddaan tumaal ahaan lahaa in la tamaniyo in qofka lagu liido horumarka uu gaaray iyo farsamada ayaa qayb ka ah jaahiliyadda dadkii hore ee jaahiliyadda ahaa ayaa qabaa'ilka ku liidi jiray waxyaabo kuwaan la mid ah maxaa ummadda soomaaliyeed kala gudboon saameynta ka dhalan karta isbedelada iyo dagaalada ka socda caalamka iyo abaaraha kusoo noqnoqda dalka warbixintaas waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan sannadkii lasoo dhaafay ka hor inta aysan dhicin abaaraha iyo sicir bararka ka jira dunida waxay idaacadda islaamiga ee alfurqaan qabatay barnaamijkii badqabka cuntada oo ka koobnaa siddeed iyo toban qaybood kaasoo aan diiradda ku saarnay ahmiyadda ay leedahay in ummadda soomaaliyeed ay yeelato isku filnaansho cunto iyadoo aan soo bandhignay dhammaan jihooyinka kor loogu qaadi karo arrintaas iyo fursadaha badan ee la dayacay barnaamijka ayaa ka hadlay wax soo saarka sida looga gudbi karo caqabadaha horyaalla iyo habka ugu fudud ee looga faa'iidaysan karo dalku wuxuu leeyahay biyo ka kooban kuwa badda webiyada iyo biyaha dhulka hoostiisa ugamana faa'iidaysana sida dadyowga dunida uga munaafacaadsadaan warbixintan kooban ayaan doonaynaa inaan mar kale ku iftiiminno qaar ka mida tilmaamihii ku jiray barnaamijka badqabka cuntada iyo khataraha dunida ku imaan kara sida abaaro allaha inaga badbaadiyo ee musiibooyin cunuqabateenno iyo dagaallo ka dhaca marinada badaha oo maciishada kor u qaada ummadda soomaaliyeed waxay maanta la nooshahay qaar ka mida arrimahaas sida abaar iyo culaysyo guud oo ka haysta ganacsiga dibadda ka yimaada arrimahaasna waxaa looga bixi karaa laba qodob oo kale ah in lagu dadaalo tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha iyo in ummaddeennu keed lahaato maadaama isbedelada dunidu si xawaaro leh ku socdaan dalalka wax soo saarkoodu liito waxaa hadda saameyn ku yeeshay dagaalka ruushka iyo ukrain waxaana ka mida soomaaliya sida uu sheegay xasan sheekh cali oo ah siyaasi muqdisho jooga marka aniga nafteen waxaa laa marka inaan kor u qaadna baasha oo sida caalamka siyaasadda caalamka isu bedeli doonto macnaha inaan ku fiirino imbactigu waa very clear dagaalka shantii subaxnimo ama salaada subax markay soomaaliya aheed oo bilowday almost cave iyo muqdisho waa isku time markuu dagaalka bilowday laba saacadood kadib soomaaliya seven in the morning ama halka saac subaxnimo habeenkii marka la jifanaya soomaaliya shidaalku wuxuu ahaa siddeetan santi u ah litarka hal saac subaxnimona hal doolar u ah haddii uu enerjiga ama shidaalka ilen shidaalku waa waxaa nolosha socodsiinaya uu isbedelo wax kasta waa isbedelaya wax kasta waa isbedelaya sababta waxay tahay wax kasta waxaa gelaya transportation in meel la qaado meel meel laga qaado meel la geeyo waxaa dad inta meel ka qaado aad meelgeyso waxaa la isticmaalaa shidaal shidaalku hadduu qaaliyoobo qiimahu fuula markaasaa burkaa qaaliyoobaa sokortaa qaaliyoobaa bariiskaa qaaliyoobaa geleydaa qaaliyoobaa saqaraha qaaliyoobaa naayadaa qaaliyoobaysa dadka sida loo qaadaa qaaliyoobaa everything gurigaa kugu imaa kaas waa midka degdega oo uu leeyahay oo cid kasta saamaynaysa of course weliba maalmaha horeeya waxaa waxaa jiraya maalmaha horeeya waxaa jiraya bini aadmigu waxuu waxaa dunida waxaa ka dhacaysa soonku markuu dharaba maaragta cidaha dhan inta baxani suuq wax ay sigiid fara badan cunto- bariis fara badan sokor fara soo soo- soo iib- soo iibinayaan hadda marka waxaa dhacaya waxaa leeyahay dagaalaa dhexaya adduunkaa dagaalamaya markaasaa intaan tagaa cid kasta waxay tahay inay wax badan iibsato waxaas nafsadooda iibkaas faraha badan wuxuu keenaa sicir bararuu keenaa leanno demandiga iyo sablaayarka wuxuu say suuqa u yaaliin oo ay- ay available u yihiin iyo sida loo doonahayo haddii demandiga oo koru kaco qiimaha sablaayarka kor u qaadaa macnaha marka waxyaabahaas o dhan waxa caalamka ka dhacaya thinki america waxaa lii sheegaya doraad inuu hal gaalon inuu gaaro five dollars unbelievable yani marka maraykankaaba sii wadi karin dagaalka iska dhaaf eh, ruusho asagana cunno qabateen lagu soo rogo bangiyadii laga xiro sh- wax- everything everything laga joojiye marka caalamkoo dhan eh, dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo traidka iyo isu socodka fatro waxaa imaan doonta oo eh, impact xun oo ku yeesho dagaalka imaan doonta sidoo kale waxaa isbeddel ku imaan karaa lacagaha dunida laga isticmaalo kuwooda ugu horeeya oo uu doolarku ka mid yahay taasoo ay tahay in laga gaashaanto sida uu ku talinayo injineer maxamuud xaaji yuusuf soomaalidu kayd hadduu ahaan laha raashin ama dahab midna male mana ayna yeelan waayo kuma ay talagelin ummadda bilow-aadmiga ahu waxa soo socda waa ku talagalaan maanta hadda raashinna ma jiro dahabna ma jiro intaas waxaan sii raacinayaa maantana xaaladdu way ka sii duwan tahay oo doolarkii maanta inflation baa ku dhacay deflation baa ku dhacay hyber inflation baa ku dhacay waxyaalaha la yidhahdo yaa ku dhacay doolarkii waxaa dadku ku samata bixi karaa oo keliya kayd inuu leeyahay hadday dhaqaalo tahay hadday ay dahab tahay inuu kayd leeyahay sidaas awgeed ummadda soomaaliyeed ma aha inay ictimaado ee doolarka inflationka socda sidii jarmalkii kun sagaal boqol labaatan iyo labadii dhulka ku dhacay meeshaasoo kale ayuu marayaa maanta doolarkii caalamka ka maraya sidaa marka inaan lacag ka dhigano doolar ay- ma ma aha waxa weeye inaan lacag ay leedahay ummadda soomaaliyeedna ay hesho dahab ay leedahayna inay hesho cunto iyo eh, eh, dhaqaale ay leedahayna inay hesho wax si kale oo ay ku noolaan karaan oo kaga bixi karaan dhibaatada maanta jidha ma jiro xasan sheekh cali ayaa dhankiisa wuxuu qabaa in soomaalidu indhaha kala qaado oo aad ugu diyaargarowdo xaaladaha maanta ka taagan dunida gaar ahaan dagaalka ruushka iyo ukrain masal tusaalahaan waxaa noo baahan yahay haddaan nahay soomaali war caalamkan meeluu ku dhammaan doona lama oga inkastoo xaalkaanu adag yahay war aan beero sii falano oo geleyda iyo diirta iyo misigadi xaalku inuu adkaadaa laga yaabaahe aan sii diyaarsano qof walbana calalada ou haysto ha sii ilaashado waxaa laga yaabaa in dhar la-aan ka dhacdo waxaa laga yaabaa inay cunto la-aan dhacdo oo warshadaha caalamka iyo waxaa laga yaabaa internetka in la gooyo qalabkan telefishinada waxaa laga yaabaa caalamka inay shaqay waayaan oo caalamkuba is- ishilmaamaba oo xataa dadka naga maqano america iyo yurub iyo naga jira xataa anigu in- inaan kala go-naa laga yaaba oo hadda teleefonada la joojiyo haddii xaalku sii adkaado marka eh, anigu hadda dhinacaas inaan un kasii dadaalno dhahno war aan beeraha sii fulanno war aan ceelal sii qodanno dhulka ugu wax soo saarka badan soomaaliya waa wilaayaadka islaamiga ah inkastoo ay degmooyinka qaar ay ciidamo shisheeye qabsadeen hadduu allaha awoodda lahi doono waxaan habeennada soo socda idiin soo gudbin doonaa waraysiyo aan la yeelanay qaar ka mida mas-uuliyiinta gobollada ugu hodansan dhanka wax soo saarka siiba kuwa ay webiyadu maraan warka subax dhegeystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan saddex iyo labaatan askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay dalka niger wararka laga helayo dalka niger ayaa waxa ay sheegayaan in koox xubaysan ay weerar cagmarina ku qaadeen saldhig ciidan dhow ku yaala xadka ay wadaagaan wadamada niger iyo burkina faso warar laga soo xigtay ilo maxalliah ayaa sheegay in weerarka oo ahaa mid culus lagu ekeeyey saldhig ay ciidamada booliiska niger ku lahaayeen deegaan ku yaala galbeedka niger waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday saddex iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowladda waddankaas warar rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidanka booliiska xukuumadda niger ayaa lagu xaqiijiyey in kow iyo toban askari lagu dilay weerarka halka sidoo kale lagu dhaawacay laba iyo toban kale sidoo kale warka kasoo baxay taliska waxaa la sheegay in kooxdii weerarka soo qaaday ay hore u kaxaysteen ilaa saddex gawaari dagaalka uu yiilay saldhigga weerarka lagu ekeeyey toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii koob iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidanka milatariga niger lagu dilay weerarka oo xubaysan ay ku qaadeen saldhig ciidan dhow ku yaala deegaan dhaca koonfur galbeed ee waddankaas uuna dhow xadka ay wadaagaan burkina faso warkii subaxnimo dhegeystayaal saakaadka la socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inagainta